khiyaaru shardi baa la yidhaahdaayo markii la arkay inuu wax shardisto muddo ilaa saddex beriyahay shardisanayaan waxan waan iska soo fiirinayaa inuu wax wanaagsan yahay iyo in laygu qabsado iyo waan iska soo fiirinayaa buu leeyay kii kale sidoo kale lacagtii waan iska fiirinaya iska ogaanayaa buu leeyay khiyaarkaana khiyaaru shardi baa la yidhahda kan saddexaadna khiyaaru ceeb baa la yidhahdayo shaygii markii lakala la kala gatay kadib hadday ceeb kusoo baxdo walow bacda mudda muddo dabadeed ba ha noqotee waa lasoo radinaya taasuu yani sharcigu qabaaw fa in sadaqaa marka hadday run sheegaan labadii qof ee wax kala gadanaysay runta hadday ku dadaalaan bima yuqbiraani bihi albaayicu fi lmabiici waalmushtari fi taman qadran wa sifa oo ninkana xooluu wataa ama alaab kaluu wataa mabiic baa la yidhaaha hadduu ka run sheega waxaan uu ku sheegayo ay run tahay ninkaan lacagta watana lacagta inuu asagu leeyahay iyo qadarka uu ku dhiibayo inay qadarka aad ku heshiisiin tahay ku heshiiseen ay tahay iyo hadduu ka run sheego oo wabayanaa ceebtana ay caddeeyaan oo wax mid la arkay wixii ku jiray buu sheegay say tahay buu u sheegay buurika lahumaa fii beycihimaa beecooda waa loo barakaynayaa waxooda wax wanaagsan baa ilaahay oga dhigayaayo kana mabiicdii baa loo barakaynayaa kana lacagtii iyo tamantii baa loo barakaynaya waa haddayna iskhayaarin waayo qof la arkay waxaa rabaa naftiisa oo kale inuu kasoo qaado qofka muslimkaa wixii asaga una yeelan waa inuuna qofka walaalkiia u qarinin saasaa la rabaa beecoodii marka beec barakalu noqonayaa wa in katamaa hadday qariyaan labadiiba kanna xoola aan jirin iyo alaab aan jirin buu kuu ammaanaya waana wax eberabo wax meesha ku jiraba male kanna yani wax lacag baan ahayn oo khayaano ama meel uu kasoo dhacay ama dad kale uu leeyahay buu kuu qarinaya hadday qariyaan ceebtii oo kadabaa been ay sheegaan muxuqad barakatu beycihimaa beecooda barakadaa laga qaaday beecoodii baraka la-aan buu noqonayaayo wixii soo galayna wax khayr la soo galay noqon maaye markiiba way dhaafayaan xaaraanu baraka male yani dadka hadda waxaad arkaysaa mucaamalaadkoodii iyo waxay isdhaafsanhayeen waxa barakada looga qaaday waxa weeye shareecada ayayna waafaqsanayn qofkana qofka kale u naseexayn maayo qof la arkaba adigu faa-iidun buu leeyay isagaa faa-iida raadis marka khayaanada walaalkiis iyo dhibaatada walaalkiisa muslimku wuu faa-iido ka raadinaya mana ku faa-iidaya taas taa kuma faa-iidaya qofku uu ku khasaaraya waxaa arkaysa hadda waa waxa la arko la kala gadanaya kulli waa la isu qarinaya wax la arko waa la bedelayaa si kalaa loo samaynaya wixii wax lagu dhex dari karay waxbaa lagu dhex daraya makhluuq buu noqonayaa wax beeciisu ansaxayaaba male kulli khayaana lagu gadaya ayla caano biyo laga buuxiyey iyo malab yani sankor lagu daray iyo wax wax lagu daray un beecooduma ma ansaxayo de shareecadu ma qabto beecooduma ansaxay wixii kaletoo muuqday oo la kala gadayana waa wax un korka lagaaga qarinayo waxba aan ka jirin way ceebtoodii oo dhan baa lagaa qarinaya markaasaa barakadii laga qaaday kana lacagti maalin bay dhaafay kana wuxuu la soo wareegay wax eberay noqonaya wax ilahay ku anfacaya uma taasay noqonaysa ayahay waa baraka la-aan wey shareecadoo laga taga baraka la-aan bay noqonaysaa waxaas wuxuu imaamka shaarixaa noo leeyahay yani ibnu calaan la yidhaahdo wuxuu yidhi xadiidkan waxaa laga qaadanayaa labada qof ee wax kala gadanayso hadday isu run sheegaan sida yani ay u faa'iidayaan beecooda ugu faa'iidayaan addoonku yani mucaamalada iyo cibaadada asaga iyo ilaahay ka dhaxaysa iyo xuquuqda laga doonahayana waa inuu ku run sheegaan leey ya kadalika idaa sadaqa addoonku hadduu run sheego fi fi mucaamalatihi maca rabbihi mucaamalada iyo cibaadada ilaahay uu la gelayo hadduu ku run sheego oo lam yakshi uusa khayaanin fii adaa'i xaqi cubuudiyati ilaahay cubuudiyadiisa gudashadeeda kuma uuna ma khayaano kuma samaynin biriyaa-in kuma darin istutus oo sumcatin ismaqashiin ow nadarin licamali camalkiisu inuu la weynaado o yidhahdo wax kaa cibaado badanba male waxaa hadduuna fiirinin oo yani uuna ku samaynin ee camalkiisu camal dhaba uu noqdo addoonnimadiisana uu qirto burika lahu fi tilka almucaamala cibaadada yar ee uu la yimid baa ku filan wa laakiin hadday arrimahan kasoo dhex galaan cibaado fara badan oo fara badan baan waxba u taraynin wa ya cibaado fara badan wax ma tartee wax yar oo yani khaalis oo ilaahay aqbalay baa wax taraysa wa marka addoonku inuu isxisaabaa la doonayaa oo miisaanka issaaro wa ilahay wuxuu leeyahy in allaha ashtaraa min almu'miniin anfusahum wa amwaalahum biana lahum ljanna ilaahay wuxuu ka iibiyey mu'miniinta wuxuu ka iibinayaa naftooda iyo maalkooda muxuu oga iibinayaa biana lahum ljanna janno inay leeyihiin naftooda iyo maalkooda waxaa la leeyahay ku bedesha jannada marka naftaan ilaahay uu iibinayo macnaheedu waa maxay fii mardaatillahi inuu ku bixiyo addoonku meel ilaahay raalli ka yahay hadduu nafta mariyo naftaa qofka iyo maalkan ilaahay buu ka iibiyey oo janno ayuu ku iibsaday wey mucaamaladana wuu ku run sheegay addoonku markaas marka ilaahay baa subxaana wa tacaala jannada uu ballan qaaday uu markaas siinaya wa ina albira yahdi ila aljanna biriga iyo daa- samuhu waxa wanaag oo samaha haddaad ku dadaasha sidiisaba janno unbuu ku gaarsiinaya baabulmuraaqaba muraaqabadii baa meeshan laga gelaya w almuraaqaba waxaa la yidhahdaa axadu maqaamay alixsaan ixsaanka waxaa la yidhaahdo maqaamu lixsaan waxa la yidhahdaa jiro oo xadiidkii yaa noo soo socdo nabigu calayhi salaatu wasalaam jibraal jibriil uu weydiiyey ixsaanka an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak ixsaan baa la yidhahdaa marka ixsaan macnihiisu waxa weeye an tacbud allah ilaahay inaad caabudo kaanaka taraah sida adigoo arkaya ko kaanaka taraah sida adoo arkayo waa yaraaka uu ku arkayo hadda yani waa la xadfay oo kii jumlada macnaa qaybtii labaad baa laga gooyey tan hore yani tan dambe waa la iska garanaya sidii ilaahay adoo arkayo u caabud haddii lagu yidhi dee ilahay asagu waa ku arkaaba marnaba marnaba kama qarsoon weysi sooma fain lam takun taraahu waa macno kale u ixsaanku laba maqaam buu yeeshay sidii ilaahay adoo arkayo u caabud haddaadan arkaynin fa inahu yaraaka inuu asagu ku arkayo ku qadar meesha oo sidaa u caabud marka waayahay maqaamu yani muraaqaba muraaqabat lcabdi lirabbihi iyo shuhuud lcabdi lirabbihi labadaa maqaam baa meesha ka soo baxay shuhuud lcabdi lirabbihi ilaahay buuba indhaha ku haya oo macnuhu waxa weeye addoonka ilaahay cadamadiisa iyo jalaalkiisa ma ogiya wax kalaba qalbigiisa kusoo dhici maayo darfata caynin ilaahay qalbigiisa kama baxayo addoonka waa nin ilaahay arka baa laleeyahy shuhuud lcabdi lirabbi rabbigii buu arkaa ninkaas ilahay baaba hortaaganba wax xumaana uu samayn karaba ma jiro w waa maqaam lmushaahada la yidhaha kaas dadka waaweyn baa gaaray halkaas oo maqaam lmushaahada tan labaad waa maqaamu lmuraaqaba oo qalbiga inaad gashato ood muraaqabayso ood xusuusnaato ilaahay cadamadiisa iyo yani jalaalkiisa ilaahay ciqaabkiisa iyo waa inaad man muraaqabayso taasna muq- muraaqaba la yidhaha marka axadu maqaam iyo alixsaan ixsaanka yani labadiisii maqaam mid ka mida weeye almushaari ilayhi fi xadiidi jibriil alaati biqowlihi fain lam takun taraa fainahu yaraaka wa fi lxadiidi can cibaadata binu saamit xadiid kale ee cibaada binu saamit laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam afdalu iimaani lmari ruuxa iimaankiisa waxaa u fadli badan an yaclama inuu ogaado ana allaha macahu xaysu kaan kaasaa ugu fadli badan wax iimaan loo sameeyo qofku waa inuu ogaado ilaahay maciisa inuu yahay meel alla meesuu joogo marna inuuna ilahay ku faaruqayn wamaa axsana maa qiil shaacirkan maxaa ka wanaagsan buu yihi hadalkiisa kaana raqiiba minka yarcaa khawaadirي wa aakhara yarcaa naadirii wa janaani kaana raqiiban mid raqiib ahoo ilaalinayo aniga ii kuur galay oo minka ilahay xaggaaga ka ahaaday yarcaa khawaadirي waa asagoo qalbigayga ilaalinayo wa aakhara mid kale oo raqiib ahoo adiga xaggaaga ka ahaadayna yarcaa naadirii wa janaani asagoo ishayda iyo qalbigayga ilaalinayo yani mar kastaba ilaahay ubaa ku daalacanaya meelnaba ooma qarsoomi karti soo maa saa ku qadar wey maana wa qaala ibnu cadaa'illahi fi lxikam ibnu cadaa'illahi secondary wuxuu yidhi ninkaas ragga waaweyn ee awliyada ilaahay uu ka mid ahaaye kitaabkiisa xikam la yidhahdo wuxuu ku yidhi xikam ibni cabdillah ibni cabdaaillah waa markay culimmadu ka hadlayeen kitaabka xikamka waxay yidhahdeen kaadat xikamu ibni cabdaa'illahi an takuna qur'aanan bay yidhahdeen ya ilaa laba boq- laba boqol iyo xoogaa xikmadood buu ku hadlay kelimooyin yani nasri aho xikam aho ku hadlay markaasay culimmadu markay sharxayeen waxay yidhahdeen kaadad ibnu cadaa'illahi ibnu cadaa'illahi ka- kaadad xikamu ibnu cadaa'illahi dhe ibnu cadaa'illahi xikmooyinkiisu waxay u dhowaatay an takuna qur'aan qur'aan inay noqoto yacni kelimooyinka waaweyninka iyo macnaheedu siduu uxeeldariyahay sida ay kuu taabanayso ya marxaban qolyo yani nin kale culimmada ka mida shaarixa wuxuu leeyahay lowla lqur'aan qur-aanka hadduuna jirin latasixu salaatu calaa xikami ibni cabdillah ibni cabdaa'illahi salaadaaba lagu tukan lahaa ibni cabdaa'illahi xikmooyinkiisa waa wax cajiib oo culimmadii o dhan ay ka raali noqdeen yani ayay noqdeen maxaa ka mid ahaa hadalihiisi ilaahi camiyad caynun laa taraaka calayha raqiibab ilaahi camiyad caynun il way indhabeeshay oo waa il ebera buu yidhi laa taraaka aan ku arkaynin raqiiban inaad tahay mid ilaalinaya calayhaa dusheeda wey ishu marba haddayna kuu arago ina ku ictiqaadin mar la arkaba inaad daalacanayso ishaas waa il ebro waxba arkaynin marxaban qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi aladii yaraaka xiina taquum wa taqalubaka fi saajidiin ilahay nabigiisa wuxuu leeyahay salawaat ullahi wasalaamuh alayh aladii yaraaka aladii macbuudkii weeye ilaahay yaraaka ku arkaya xiina taquum markaad kacayso ila salaad wa taqallubaka gedgadoonkaada fii arkaani salaat fi saajidiina maca saajidiin fi saajidiin fi lmusalliin maca almusalliina aada gedgadoomaysa wy ya wa markaa salaadda aad gadoomaysa qaa'iman wa qaacidan wa raakican wa saajidan aad tahay allaha ku daalacanaya oo ku arkaya wy waxaa kaloo lagu fasiraa fi saajidiina yani fi aslaabi alanbiyaai waalmursaliin aladi yaraaka allaha ku arkaya xiina taquumu wa taqallubaka fi saajidiin ay fi aslaabi alanbiyaai waalmursaliin oo nabigu calayhi salaatu wasalaam yani wuxuu kusoo guurayay aslaab yani aslaabu alambiya mar la arka yani sulbi nabigaa sulbigiisa haddana nabiga kale haddana nabiga kale yuu kusoo wareegay marxaba wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wahuwa macakum aynamaa kuntum wahuwa ilaahay macakum maciina weeye bicilmihi waa idin daalacanaya oo idin arkaya aynamaa kuntum meel ad ahaataan laa yaxjibuhu makaan ilaahay makaan ma xijaaba walaa yakfaa calayhi sha'nun sha'nina ilaahay kama qarsoono xaalo kasta ood ku sugantaha ilaahay kama qarsoono wa qaala tacaala wa asiruu qawlakum aw ijharuu bih inahu caliimun bidaati suduur alaa yaclamu man khalaq wa asiruu siraysta qawlakum qawlkiina siraysta oo hoos u dhigta aw ijharuu bihi ama kor u qaada inahu ilaahay caliimun kii og weeye bidas bidaati suduur bimaa fi lquluub quluubta waxaa ku jira buu ilaahay og yahay alaa yaclama alaa yaclamu man khalaq quluubta waxa ku jiro miyuusan ogeyn allihii abuuray wey ayada dhan ba allihii abuuray waxa gudaheeda ku jira seesu ogaan kari waa og yahay wey ilahay wa qaala tacaala in allaha laa yakfaa calayhi shay in allaha ilaahay laa yakfaa ma qarsoona calayhi dushiisa shayun shay shay oo kaa'inun fi lardi walaa fi samaa waa licilmihi bimaa yaqacu fi lcaalam caalamkan dhexdiisa waxa dhacayoo dhan buu ilaahay og yahay min kuliyin wa juziyin yani wax kulli ahoo caama iyo wax juzi ahoo fardi fardi ah intaba ilaahay waa og yahay wy ay marxaban oo hadda samada iyo ardada maxaa loo cabiray ya fi lardi walaa fi samaa baa ilahay labadana yani la xusay oo addan lagu sheegay liana alxisa laa yatajaawazuhuma waxaa maxsuuska ahe la arkayo samaawaadkai ardada kama baxsanade ardada iyo samada wixii udhexeeya wixii dhexdooda ku jiro wixii xisoo la arkay isna wa qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina rabbaka labilmirsaad ina rabbaka rabbigaa nabi maxamedow labilmirsaad allihii u cimilo gelaya weeye acmaal alcibaad addoomaha camalkooda yuu ilaahay cimilo u gelay irsaadka waxaa la yidhahdaa wixii aad u cimilo gasho oo meel aad ugu gabato oo dhufays u gasho marka ilaahay addoomaha camalka kasoo fulayo labil mirsaad cimilo ugu jiraayo wax ka fakanaya male kulligood wuu koobaya ya hal in yarna ka fakan mayso waa maxfuud wey kulli waa kooban yihi yursidu acmaal alcibaadi laa yafuutuhu minha shay wax ka tegaya male wa qaala tacaala yaclamu ilaahay wuxuu og yahay khaa'inat alacyun isha khaa'inadu ilahay og yahay isha mideeda khaa'inada ah ilaahay wuu og yahay bimusaaraqatiha annadra ilaa muxaramin shay xaaraam hay xadaysa isha yani khaa'inada waxaa la yidhahdaa isha markay yani xaaraamta ku dhacdo oo sidaa aad uga laabto ayadoo yani dadkii ay ku arkayaan haddana aad ku celiso mar labaad ee hoosta aad ka fiiriso waa il khaa'ina wey nadradii bay yani xadaysaa oo yani hoosta ka fiirinaysaa ilahay baa arkaya ya marxaban marxaban nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayay nadradaas oo xaaraamta isha kaaga dhacday awalu nadra marka u horeysa kaaga dhacdo haddii aada isha ka laabto oo mar labaadna aadan ku celinin ya tan hore lagu qaban maayo wa calayka haaniya laakin midda labaad iska ilaali ta labaad baa lagu qabanaya tan hore fajay ahayd ishun baa kaaga dhacday cawro banaan bay kugu dhacday waxaad yani xaaraano lagu ogoleyn ba ishu kaaga dhacday marka u horeysa markay ishu ku dhacdo mar labaad ha ku celin mar labaad ha ku celin ta labaad ninkii markii xaaraamta ishiisa ku dhacday intuu ka laabo mar labaad aan ku celinin cibaado ayuu qalbigiisa ka helayaa baa layidhi xalaawadeeda iyo macaankeeda uu helaya yaa ilaahay subxaana ugu bedelaya markuu xaaraamta ka jeesto mar labaad inuuna ku celin isho in allaha ilahay yalamu yaclamu ilaahay wuu og yahay khaainat alacyuni ishada mideeda khaainada ah wamaa tukfi suduur quluubta waxa ay qarinaysana ilahay u ogyahay quluubta waxa ay qarinayso laabaha waxa ku sugan buu ilahay ogyahay waxaa lagu ishaarayaa baa laleeyahay ishaaratun ila tadkiiri bisaqaa'ir dunuub dunuubta yar yarka ah yaa la ishaaraya wamaa tukfi suduur bima fi lquluub quluubta yani suduurta iyo laabuhu waxa ay qarinayaan yuu ilahay ogyahay waa waxyaalaha yar yarka oo qalbigaaga aad ku haysanayso oo laga yaabo dembi sakiiraha inuu noqon fa kayfa bilkabaa'ir dunuubta waaweyn bal ka warran marka ya tan waaweyn hadda iyadu masalba mal wal aayaatu fi lbaabi kusoo horay baabu lmuraaqaba kaiiratun waa fara badan yihiin bu imaam nawowi macluumatun waan la yaqaani waa aayaad fara badan wey marxaban waa madax xadiis axaadiidta ayadana kusoo aragtay baabkan fa kaiiratun jidda falawal xadiidka u horreeya can cumar bin khadaab radi allahu canhu qaala wuxuu yihi cumar bin khadaab baynamaa wakti naxnu anagu juluusun aan fadhina cinda rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga agtiisa ayaanu fadhinay daata yawme maalin maalmaha ka mid a ialaca calayna waktigaaba waxaa nagu soo baxay rajulun nin shadiidu bayaadi siyaab darkiisu aad uu u cad yahay oo cadaantiisu aad u daran tahay shadiidu sawaadi shacari oo haddee nin dharkiisuna cadcad yahay timihiisuna ay dhaqan yihiin oo shallaysan yihiin oo qurux badan yihiin nin musaafir oo meel ka imaaday ma aha laa yuraa calayhi atharu safar atharu safar waxaa lagu yaqaanaa markaa safar gee dheer soo gasho dharkaaguna waa wasaqaysan yahay timahaaguna waa basaasan yihiin walaa yacrifuhu mina axadun oo qofkii ha ninka haddaan musaafir u manayn lahayn calaamatu safar kama muuqdo walaa yacrifuhu mina axadun axad annaga naga mid ahoo garaya garanayana ma jiro ninki wuxuu eegaya nin magaaladii kasoo baxay dadkii magaalada nin naga yaqaana ma aha xataa jalasa ilaa uu fadhiistay ila nabiyi sala allahu alayhi wasalama faasnada wuu tiiriyey rugbatayhi labadiisa loobu ilaa rugbatayhi rugbati nabiyi buu ku tiiriyey saasuu ugu horgeeyey oo jalasta wuu fadhiistay oo yani juluus almutacallim qofka mutacallimkaa fadhigiisa oo kale u fadhiistay labada lugood buu laabtay markaasuu sidaa ugu fadhiistay waaya sida atixiyaadka loo fadhiisto oo kale saasuu u fadhiistay markaasuu lawyihiisina kuwii nabiga sidaa uga horgeeyey nabigoo fadhiyo wa wadaca wuu dejiyey kafayhi labadiisa kafna calaa fakidayhi fakiday nafsihi buu ku dejiyey laba macnaa lagu fasiraaye tafsiirkaasaa xoog badan calaa fakidayhi fakiday nafsihi oo saarnuu labadii gacmood u saartay inta riwaayo nisaa-iha waxay ku soo aroortay calaa fakiday nabiyi buu saa u saartay nabiga gacmihiisu sidaa yani bawdihiisa ayuu labadiisii gacmood sidaa u saartay wy taasna xoogaa yani waayahay waa yani hadee waa jibriil weeye nabiga saaxiibkiisi wey calayhi salaatu wasalaam waana mucallimkiisii waxyiga u keeni jire wuu ku kalsoon yahay wuxuu sidaa labada gacmood halka oga saarnay marxaba wa qaala wuxuu yihi markaa su-aal buu bilaabo ya maxamedu maxamedo akbirnii can lislaam islaamka iga war fa qaala rasul lahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam al islaamu islaamku an tashhada inaad qirta weeye an laa ilaha laa macbuuda bixaqin ilaha kaleo xaq lagu caabudo mawjuudun inuusa ahaani ila allah allaha waaxidkaa moog wa ana moxameda nebi moxamedin rasuulu llah rasuulka ilahay inuu yahay waa inaad qirta watuqiima salaa salaada waa inaad ogto watuutiya zakaata zakada waa inaad gudato ood bixiso watasuuma ramadaan bisha ramadaan waa inaad soomto wataxuja albeyt beytkana ilahayna waa inaad uqasado in istadacta haddaad kari karto ilayhi ila lbeyti sabiila jid haddaad u karto sabiilkaas azaadu waraaxila ayuu nabigu ku fasiray shuruudda kalena fuqahada way ku daraanay yani qofku waa inuu haysto zaadkii uu in yani uu ku tegi lahaa uu kusoo noqon lahaa wixii ku filnaan lahaa dadka asaga uu nafaqaynayo wuxuu uga tegi lahaana waa inuu helo iyo gaadiidkii halkaa uu ku aadi lahaa marka amnu dariiq iyo yani shuruud kale ayay fuqahada kusii daraan wey marka xajku hadduu kugu waajibay waa inaad gudato waay arkaantii uu markaa islaamka ayuu ugu jawaabay qaala wuxuu yidhi ninkii sadaqta run baad sheegtay facajibnaa waan la yaabnay buri sid cumar lahu ninkaa baan la yaabnay yas'aluhu wuu su-aalayaa kaman laa yacrifu qof aan waxba garanaynin oo kale wuxuu weydiinaya wa yusadiquhu wuu u rumaynaya sidii qof sii yaqaanay oo markaa imtixaan oga jeeda markuu u jawaabo wuxuu leeyahay waa runta qaala wuxuu yidhi haddana fa akbirnii iga ii sheego iiga waran can iliimaan qaala wuxuu yidhi nabigu an tu'mina billah ilaahay waa inaad rumayso wa malaaikatihi malaa'igtiisana waa inaad rumayso wa kutubihi ilahay kutubtiisa uu soo dejisay soo dejiyay waa inaad rumayso aya ilahay kutub badan buu soo dejiyey kutubtiisa waa inaad rumayso marxaba wa rusulihi rusushiisana waa inaad rumayso ilahay rusul buu soo diray walyawm alaakhir yawmka dambana waa waa arkaantii iimaanka watumina bilqadari khayrihi wa shari qaala sadaqti an tu'mina billahi ilahay waa inaad rumayso biwaxdaaniyatihi subxaanahu wa tacaala wa qudratihi alkaamila sifaatkiisa ilahay baad baranaysaa ku rumaynaysaa wa malaa'ikatii baad rumaynaysaa malaa'igtu yani waa khalqi ilaahay uu abuuray laysuu dukuuran walaa unusan rag iyo yani unsa midna laguma sifeeyo lab iyo dhadig midna laguma sifeeyo waa addoommo mukramiin aho ilaahay uu abuuray wey licibaadatihi buu u abuuray laa yacsuuna allah ilaahay ma caasinayaan wayafcaluuna maa yu'maruun marxaba saa inay yihiin baad malaa'igta u ictiqaadinaysaa waa jundi ilaahay oo fara badan cadadkoodana wax garanaya male ilahay unbaa yaqaan wa kutubihi ilahay kutubtiisaad rumaynaysaa ilahay kutubta uu soo dejiyey boqol iyo afar kutub buu ilaahay soo dejiyey bal ya afartan kutub yani oo inaad barato waajibka ay kugu tahay inaad tacyiin u barato cadadkan guudna inaad korka ka barata waa waajib laakiin afartan kutub yani kitaabkan oo furqaanka la yidhaha waa kitaabkeenna ilahay nabi maxamed uu kusoo dejiyey sala allahu alayh wasalama iyo tawraad oo nabi muuse lagu soo dejiyey injiil oo nabi ciise lagu soo dejiyey iyo zabuur oo nabi daawuud lagu soo dejiyey afartaa kutub iyo kuwa kale oo suxuf oo suxuf marxaban xaashiye ayay ahaayeen marka dhowr tafsiir bay gelayaan xaashiyahaasoo yani conton waxaa la yidhaha nabi shiis baa lagu soo dejiyey nabi shiis ina nabi aadam buu ahaa nabi ibraahimna waxaa lagu soo dejiyey soddon baa lagu soo dejiyey nabi muuse qabla tawraat toban baa la siiyey nabi idriisna toban baa la siiyey marxaban aqwaal kalena way jiraan laakiin inaad sidaa u rumayso un suxuf yani guud ahaan kutubta aada rumayso waajib bay kugu tahay wa rusulihi ilaahay rusushiisa waa inaad rumayso rusul badan buu ilaahay soo diray cadadkoodana yani lama sheego sida badan waxay yidhahdaan in laga gaabsada ayaa iska wanaagsan inkastoo yani mufasiriinta qaar ay ku sheegayaan ilaa saddex boqol iyo dhowr iyo toban weeye laakiin in laga gaabsadaa wanaagsan oo ilaahay wuxuu yidhi qur-aanka wuxuu ku yidhi wa minhum waayahay waayahay man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus calayka waxaa ka mida dad aan kuu qisoonay oon magacyahooda kuu sheegnay iyo kuwa aana kuu qisoonay marka yani in laysaga gaabsadaa wanaagsan oo aada rumayso inuu ilahay rasul soo diray cadad go-aan aada ku sheegin ya marxaban walyawm alaakhiri yoomka aakhira waa inaad rumayso yoomka aakhiro iyo wama shtamala caleyhi wuxuu kulansaday wax alla wixii dhex dhacayo yoomka aakhiro miisaanka iyo xisaabka iyo xashriga laysi soo kulminayo siraadka iyo jannada iyo naarta iyo waxaasoo dhan qiyaamahay ku dhex jiraan ee dhex dhacaya yawm qiyaama yawm alaakhira iyo wuxuu kulansaday oo asaga dhex dhacay o dhan wa tu'mina an tu'mina waa inaad rumayso bilqadar qadarka ilahay waa inaad rumayso khayrihi wa sharihi min allahi tacala lagu daraabila yani wax la arkaba shar iyo khayrba ilahay baa qadare in ilahay xaggiisa ay ka imaanayso waa inaad rumayso wax alla wixii kugu dhaco qadar ilaahay u hoggaansan hadduu khayr yahay ilaahay baa qadaray marna kuma gafeen hadduu shar yahayna ilahay unbaa qadaray oo mar horaa lagu qadaray axad kaa tarfin karaa ma jiro qaala wuxuu yidhi sadaqta qaala wuxuu yidhi haddana ninkii fa akbirnii iiga warran can ilixsaan ixsaanka bal iga warran qaala wuxuu yidhi nabigu an tacbud allah ilahay waa inaad caabudo kaanaka taraa sida adigoo arkaya ilahay oo caabud fain lam takun taraahu haddaad arkayni fa inahu yaraaka saa ku arkay ya sida ilahay adoo arkaya u caabud haddaada adigu arkaynin asagaa ku arkay asaa ku ictiqaadi wey yani ilahay inaad aragto oo mar la arkabo mar la arkabo inuu yani aada hortaada aada soo dhigato yani maqaam mushaahada la yidhaha maqaam mushaahada waa midda fadliga badan wa an tacbud allah tacabudku waa tamasuk yani cibaadada ilahay aada qabsato wey cubuudiyada iyo khuduuca iyo isdullaynta inaad ku dadaasho ilahay hortiisa aad isku dudulayso wey sida adigoo arkayo ilahay kaanaka taraah wa yaraaka sida asagoo ilahay adigu aada arkayso asna uu ku arkayo se ilahay asago mar kastaba uu ku arkaayo adigu waxaad yani adigu bal hortaa arag ilaahay cadamadiisa bal hortaada ha timaado maqaamu mushaahada la yidhaha taas tan labaad yani waxaa la yidhaha maqaamu muraaqaba yani ilahay haddaadan mar kastaba arkaynin laakiin laakiin qalbigaaga waa inaad ka muraaqabayso oo ilahay cadamadiisa iyo jalaalka jalaalkiisa waa inaad hortaada soo dhigto bal aada yani fikirto wey ya oo ciqaabkiisa aad ka cabsato maqaamu yani muraaqaba saacirkii wuxuu yidhi idaa maa khalawta dahra yawman falaa taqul khalawtu walaakin qul calaya raqiibu idaa maa khalawta dahra zamanka haddaad khaali noqoto bu yidhi yawman maalin keligaa meel cidla ah haddaad tagto falaa taqul ha dhihin khalawtu keligay baa noqday waan khaali noqday hadda waxaan doonaan samayn karaa adeeg walaakin qul waxaa tidahdaa calaya raqiib korkayga waxaa ahaaday mid raqiib oo i ilaalinayo meerna aana ku faaruqayn yaa korkayga ahaa dheh marka sidaa isku qadaro oo yani said cusmaan baa laga wariyey cibaadada waxaa ugu adag buu yidhi mararkay ugu adagtay waxaa kamid ah dhowr shay waxaa kamid ahayd ya alkhawfu fi lkhalwa inaad ilaahay ka cabsato markaad keligaa tahay ya waxyaalaha waxay kamid tahay marka hore cibaadada ugu adag laakin haddii ilaahay ku karsiiyo cibaadada si fiican ay kugu macaanaanaysa kamid markaad keligaa meel cidla ajoog haddaad habeen mugdiga keligaa guri iska jiito od guri keligaa isku soo xirto waxaad leedaha caawa wax ku arkaya ma jiraan le sooma ilahay baa ku arkaya daalcan halkaasa ad rabaa inaad ilaahay kaga baqo wixii markaa aad aragtana waaya aad ka ka laabataan la doonaya qaala wuxuu yihi sadaqta run baad sheegtay waa runta qaala wuxuu yidhi haddana faaqbirni iga warra can isaaca saacadda qiyaama bal iga warran qaala wuxuu yihi nabigu malmas-uulu midka la weydiinaya canhaa saacadan qiyaama kan la su-aalayo biaclama midka og maaha mina saa'ilkani weydiinayo saacadda qiyaama yani cilmigeeda ilaahay baa la qas noqday waktiga ay dhacayso ilaahay baa garanay qul inamaa cilmuha cinda rabbi yas'aluunaka can isaaca qul inamaa cilmuha cinda rabbi laa yujalihaa liwaktiha ya waa kaas marka yani ilaahay baa la khaas noqday yani cidna yani lama ogeysiinaya waktiga ay dhacayso wax og male wax og male marxaba malag yani muqarab ana ma ogo nebi mursal ana ma ogo ilahay baa cilmigeeda la khaas noqday calaamaadkeeda un baa la isu sheegay marka ay soo dhowdahay laakin waktiga ay dhacaysa ilahay baa og mal mas-uulu kan la weydiinayo oo aniga a nabi maxameda canhaa saacadda qiyaama la su-aalayo biaclama midka og maaha mina saa'ilkani ka weydiinayo oo yani jibriil aw qaala wuxuu yidhi faaqbirni iga warra can amaaraatiha bal calaamaadkeeda iga warra marka lagu garanayo markay soo dhow qaala wuxuu nabigu anta lidal amatu addoonta waa inay dhasho rabataha sayidadeedi sayidadeeda waa inay dhasho wa an taraa waa inaad aragto alxufaata kuwii kabala'aantaha alcuraata ee qaaqaawanaa alcaallata ee cayda ahaa waxba aan haysanin ricaa ashaae ariga raaci jiray oo yani xoogaa yani shaqaalaha ee ariga ujrada ka qaadan jiray qawsaaraha ahaa yatada'waluuna ayagoo ku tartamaya fil bunyaani guryaha waa inaad aragto calaamaadka lagu garanayay ka mid tahay saacadda qiyaama calaamaadkeeda waxaa ka mid ah antalidal ammatu rabataha addoontu waa inay dhasho sayidadeedi sayidadeedi wey rabataha wa fii riwaayatin rabbaha antalidal ammatu rabbaha sayidkeeda waa inay dhasho dhowr macnay markaa culimmadu ku fasiraana waxaa la yidhi addoontu say sayidkeedii u dhalaysaa waxay sayidkeeda u dhalaysaa ninkaan markuu naag addoona uu leeyahay sayidkaan addoontii marka canug bay u dhashay canug bay u dhashay marka addoontiisa carruurta canug ay u dhalayso marka waa xor ilmaha xor buu noqonaya mogtahay asal waa iska addoonka canugu marka fii maali sayidihi yani maalka oo fii maali abihi de aabihii maalkiisa oo kale wax mulkigiisa oo kale camal aho uu sii doono ugu tasarufaya camal marka maadaama canugii uu xor yahay sidii yani sayidkeedu uu lahaay oo kale canugeedu ay sayidka u dhashayna waa qof xore sidoo kale unbu yani noqonaya asaga maqaamka aabihiisu tegaya ha waa macna macnaha labaad waxa weeye waxay yidhahdeen aakhiru zamanka markii la gaaro waxaa badanaysa katratu saraari naagaha suriyooyinkaha badanayo oo gaalada markii wax badan lala dagaalamo oo la jebiyo haweenka laga soo qabsanaya suriyaad layidhaha waa addoomo oo milkulyamiintaasaa lagu haysanaya wax ku dhalayaan marka markay fara bataan dadkuna aakhiru zamanka yani dad aan cilmi lahayn bay iska noqonayaane addoontaas yani ilmaha kuu dhashay mustawladaa la yidhaha mar addoontaadi hadday ilmo kuu dhasho in la gado lama ogolo mustawladada beeceedu ma ansaxay markaas waxay samaynayaan way iska gadgadayaan hadhow ilmaheedii oo weynaaday ama wiilaada ama gabar ahaadi oo weynaaday yaa hadhow isagoo nin kale iska haystu kasoo garanaya mana oga inay hooyadii tahay inay hooyadii tahay ma oga anta lidal amatu rabataha ayada hadda ilmaha ninkaan hadda le oo gacanta ku hayabo waa midkaas ayadu mar hore dhashay tafsiir saddexaad waxa weeye aakhiru zamanka carruurtu caaq bay noqonayaano waxay yani aad bay yani caafiyaal u noqonayaano hadhow waalidka aakhiru zamanka ilmuhu markay caasi noqdaan waalidkood bay waxay kula macaamaloonayaan sidii sayidka addoontiisa ugula macaamaloonaya o kale ya hadday doonaan way canaananayaan hadday doonaan way caayayaan hadal xun bay leeyihiin marka yani waxaa laga hadlayaa markaa carruurtu say caaq u noqonayaan carruurtu say caasiga u noqonayaan wuu markaa xadiidku ka warramaya ya marxaban macaanidaas aduu lagu fasira antalidal amatu rabataha sayidadeeda waa inay dhasho وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتداولون في البنيان محيط calaamaadka akriزabaka waxaa ka mid a dadkii aan xoolaha haysaninee foqorada ah dadkii acraabta ahaa iyo reemiyiga ahaa iyo arrintii loo dhiibayo la wareegaya muluug bay noqonayaan aqniyay noqonayaan dadkii awal madaxda ahaa ama hantida lahaa ee dadka hogaamin jirayna dhulkay ku dhacayaan ku tartaman yatadaawaluuna fi lbunyaan barbeeqo gorafaad leeda adugu anigu intaasoo dabaq baan leeyahay adu maxaad haysaa waa ka ayagu waa ku tartamay waa qolada kabala-aantaha ee wax qaaqaawanaaye dadka xoolaha ka qaadan jiray jirada waayahay waa min calaamaati saaca saacadda qiyaama calaamaadkeeda ayay ka mid tahay marxaban uma ndalaqa ninkii wuu iska tegay buu yihi sid cumar fa labistu waan nagaaday maliyan muddo ayaan joogay uma qaala wuxuu yihi nabigu yaa cumaru cumaro watadri miyaad garanaysaa man isaa'ilu kani waxay weydiinaya qultu waxaan ihi allahu warasuuluhu aclam waxay ka mid tahay yani dhaqanka asxaabta wey wixii nabigu weydiiyey yani way radin jireenoo ilahay rasuulkiisa un bay u celin jireen qofkaa adiga kaa cilmi badan hadduu wax ku weydiiyo inaad asaga u radiso unbaa fiican baa laleeyahay maxaa yeelay wixii buu kugu faa'iideynayaa wax kalena wuu kuugu daraya waxbuu kuugu faa'iideynaya aduu kaaga aqoon badan yaha meesha qaala wuxuu yihi nabigu fainahu jibriilu jibriil buu ahaa wixii yimid aataakum wuu idin yimid yucallimukum asagoo idin baraya diinakum diintiina way yani markuu i weydiinaya anigana aan oga jawaabayo inaad diintiina barataan buu raa usuusha diinta way marka islaamka iyo diintuba wuxuu nabigu ku tilmaamay saddexdan uu ku tilmaamay islaamkii iyo iimaankii iyo ixsaankii way saddexdaa marka waa aasaaska diinta ugu weynaa wey qofku saddexdaa hadduu si fiican rusugo u barto islaamnimadiisu raasik bay noqonaysaa rawahu muslim wa macnaa talidel amatu rabataha ay sayidataha macnaahu an taksura saraari haweenka suriyoodka haweenka addoommada suriyaadka inay bataan weeye xataa talidel amatu ilaa ay dhasho asariyatu bintan bay lisayidiha u dhalays wa bintu sayidi fi macna sayid bay qabtaa waaya sayidka meeshiisi bay joogtaa wa qiila ayru dalikana waa macno kale walcaalatu alfuqaraa wey wa qawluhu maliyan u yidhin zamanan dawiilan muddo dheer buu joogay wa kaana dalika halaaan saddex beri buu markaa nabigu shib ka yidhi bacda alaaati ayaan buu weydiiye wuxuu yidhi ma garanaysaa qofkii weydiinay marxaban can abi jundub waxaa laga wariyey bnu junaadata wa abi cabdiraxmaan waxaa laga wariyey mucaad ibnu jabal radi allahu canhuma can rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu ittaqi illah ilaahay ka baq xaysumaa kunta meel alla meeshaa joogta wa atbici sayi-a xumaanta iyo sayi-ada raacsi markay kaa dhacdo alxasanata wanaagta muxuuha way tiraysaa ittaqi illaha xaysumaa kunta macno weyn weeye ilaahay ka baq meel alle meeshaa joogtaba wa imtihaalu awaamirihi wa ijtinaabu nawaahihi mar wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha xumaan markay kaa dhacdo wanaag ka dabagee tamxuha way tiraysaa oo ilaahay wuxuu yidhi ina alxasanaati yudhibna sayi'aat xasanaad haddii la sameeyo oo xumaan markay kaa dhacdo wanaag laga dabageeyo sayi-aadkii baa lagu dhaafaya waa kafaaray u noqonaysaa alxasanatu tamxu sayi-a sayi-aday tiraysa wuxuu kale xadiidku macnihiisu noqonayaa mar alla markay xumaan kaa dhacdoba haddaad xumaanta ka shalaydo ood wanaag ka dabageyso ood wanaag samayso dadki ilaahay tilmaamay oo mutaqiintay noqonayaan fasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajanatin carduha samaawaatu waalardu ucidda lilmuttaqiin aladiina yunfiquuna fi saraa'i wdara'i waalkaadimiina algayda waalcaafina can innaas wallahu yuxibu lmuxsiniin wladina ida facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaru llah dakaru llah ilahay bay xusuusanayaan marki la intaasoo tilmaamaha mutaqiinta lagu tilmaamaya mar alla markay xumaan sameeyaan ilahay naftooda dulmiyaan ilahay dakaru llah ilahay bay xusuus fastakfaruu markaasay gufraan dalbayaan fiiri wanaagii bay ka dabageynaya taasaad ku rumoobaysaa qofku noqonaya wa khaaliqi naasa dadkana kula mucaamalo bikhuluqin xasani dabeeca wanaagsan wey dabeecada wanaagsan qof wax la siiyo waxa ugu fadli badan wey waxa la heli kala maha khuluqda wanaagsan iyo dabeecada wuxuuna qofku camal kale una ku gaarayn inbuu dabeecada wanaagsan iyo khuluqa wanaagsan ku gaaraya rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu hadlayay wuxuu yidhi sifaadkiisa ka warramayay inamaa bucistu liutamima makaarim alakhlaaq waa laisoo bixiyey buu yihi liutamima inaan taam yeelo makaarim alakhlaaq akhlaaqda wan wanaagsan oo dhow dabeecada wanaagsan wax fiican xilmi inuu qofku leeyahay dulqaad inuu leeyahay yani qofkii ku xumaan fala ama ku xadgudba uu isaga jeesanayo uu iska cafidayo waa yani aad u wanaagsan wey ya can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaaday khalfa nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga gadaashiisa ayaan saarnaa buu yidhi gaadiidkiisa ayaanu la saarnaa yowman maalin faqaala wuxuu yidhi bu yidhi yaa gulaamu wiilkan yarow inii anigu ucallimuka waan ku barayaa kelimaatin kelimooyin baan ku barayaa ixfid illah ixfad illaha ilahay xifdi yaxfadka ilahay baa ku xifdinaya ixfad illah ilahay awaamirtiisa xifdi ya yani nawaahidiisa wuxuu kaa reebay iska ilaali yaxfadka ilahay wuu ku ilaalinaya ixfad illaha ilahay xifdi tajidu waad helaysaa tujaahaka hortaada ilahay awaamirtiisa haddaad ilaaliso yani waayahay tajidhu tujaahaka nasrigiisa iyo kaalmadiisa baad hortaada ka helaysa idaa sa'alta haddaad wax weydiisanaysa fasal illah ilahay warso ilahay wax weydiiso wey mar la arkaba ilahay macaa buu yahay qof kale waxba ha u baahan ina ilahay weydiiso wey ya fas'al illah yucdiika madruubaka was'al llaha min fadlihi buu ilahay le ilahay fadligiisa weydiisa walaa tas'al gayrahu ha weydiisanay fa ina khaza'ina alwujuud wujuudkaan waxaan adduunyada joogo o dhan khazaa'inteeda iyo furaheedu biyad illahi tacaala ya asaga un baa ilahay id laa qaadira walaa mucdiya walaa mutafadila gayruhu waay laa qaadira gayruhu walaa mucdiya gayruhu walaa mutafadila gayruhu fa huwa axaqu an yuqsada wayus'al yacni in la loo qasta xaggiisa loo jeesto oo la weydiisto axadka ugu xaqriba badan wey walaa faa'idata fi su'aali alkhalq makhluuq inaad wax weydiisato wax faa'ido ku jira male id laa yakunu nafca nafci ma noqonayo walaa duran lianfusihim qofka yani makhluuqu naftooday ma nafci iyo dur midna u keeni karin wey fadlan can gayrihim inay dad kale wax u keenaan iskaba dhaafo inaan isagu naftiisa naf iyo dur iyo nafciba u keeni karin ma adiga iyo wax kuu keeni waa maya wama axsana qawl ustaadi abilxasan shaadili ninka abilxasan shaadili dhihi jira rag yani yani waaweynaha culimmadahu ka mid ahaa yaa wuxuu hadalhiisi waxaa ka mid ahaa ayistu waan quustay buu yidhi min nafci nafsii linafsii waxaan ka quustay oon ka sabray buu yidhi min nafci nafsii linafsii naftayda inay anfacdo oo anigay anfacdo inaan anigu is anfaco waan ka sabray bu haisma anfici kare fa kayfa laa ayistu seena oga quusanaynin bu yidhi min nafci hayrii linafsii inuu kayrkay aniga i anfaco haddaan anigu is anfici waayo kayrkay ma anfici kara ya qof asaga i anfici waayo ruux kale wax u tay ya waayahay marxaban wadaad reerkeedii gabtay reer kale waxa uma tagto wey markay reerkeeda ka meel keento unbaa reer kale wax ku waraabsan kara khalaas marxaban wa rajawtullaha ilaahay baan rajeeyey bu yidhi abulxasan shaadili ilaahay baan rajeeyey ligayri kayrkay aniga ilahay baan u rajaynayaa ilaahay ow qofkii aan wanaag la rabo waxaan dhi ilaahay ow wasi waadaanu haddaan wax gacanta ku hay wax walbaan u samayn lahaa soo ma wa rajawtullaha ligayri fakayfa laa arjuuhu linafsii oo seebaan marka nafteyda ilahay ugu rajaynay haddaan kayrkee waxaan u rajaynayaba ilahay u yahay aniga naftaydana waa inaan ilahay u rajeeyo marxaban wa inamaa yamilu lqalbu qalbigu wuu iilanayaa ila lmakhluuqi makhluuq buu iilan wayarkanu ilayhi waa liducfi yaqiinihi ay wuquucihi fi lgaflati wy can xaqaa'iq alashya qofka markay yaqiintiisu la ciifto oo hilmaan iyo qaflana uu ku dhaco weyo markuu makhluuqa uun u jeesanayo makhluuq arkay kaas haddaad u tegi lahayd kaa hadduu wax kuu qaban lahaa marxaba makhluuqun baad ku tirsan wa biqadrihi bucdihi min mawlaahu yakunu rukunuhu lima siwaahu in alla intuu ilaahay ka fogaado unbuu makhluuqu sii qaabilayaa mar alla markaad ilahay ka fogaado makhluuq unbaa ku hor imaana dadka unbaa kula weynaana ishaw hadday wax kula qabtaan hebel haddaad ku tegi lahay waana wax wax gacanta ku haya ishaw waxbu arrimaha kadha waxbuu ka qaban laha oo muxuu ka qabanaya isagii baa wax ka kala daasiya ya isagii baa wax isku duwan laha marka waayahay waida sa- idaa sa'alta fas'al illah waidaa istacanta fastacin billah haddaad kaalmada warsanaysana fastacin billah waclam ogow ana alummata yaqiinta iyo iimaanka nabiga alayhi salaatu wasalaam yuu cabdullah bn cabaas u dardaarmaya oo baraya fiir yaqiintu ka dhisaya waclam ogow ana alummata ummadda low ijtamacad hadday hadday isu imaata kulligeed calaa an yanfacuuka bishayin ay kugu anfacaan lam yanfacuuka kuma anfici karaan ilaa bishayin maogi qad katabahu llahu laka ilaahay oo kuu qoray mar hore qof bini aadana wuxuu yani makhluuq wuxuu kugu anfaco oo wax ilahay kuu qadaray mar hore wain ijtamacuu hadday kulmaan calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu llahu calayk hadday doonaan inay ku dhibaanna waxaan kugu dhacay waa wax mar hore lagu qadaray ya wax ilahay mar hore kuu qadaray weye waxa iyaga kuu soo maray wey dhibaan ilahay qadarin ayaga uma soo maray maxaa yeelay naftooda waxba kama bilaabi karaan wax dhiba ma abuuri karaan ma keeni karaan ayagu marxaba ruficat ilaqlaamu qalamkii waa la kor yeelay wajafat isuxufu xaashiyina waa angegeen buu nabi rawahu tirmidi baa wariyay waqaala xadiisun xasanun saxiix وفي rواية غyr تrmdي احفظ الh ilahy xفdi تجidhu amamka hortaada ka helaysa تcرف ilى الlah ilahay aqoonsa fi رqاي وktiga barwaaqada a ycrifka bishida dhibaato markay ku qabato ilahay ku aqoonsa ilahay dhibku kaa saaraya mar alla markaad ladan tahay ood daragsan tahay ilaahay shukrigiisa ku dadaal oo dadaal wey yacrifka fi shidda dhibaato markay ku qabato ood gacmaha horsato yaa ilahay nasrigiisa ku siinaya waclam ogow anamaa akhda'aka wixii ku gafo lam yakun liusiibaka marnaba maada he- maada hesheen wey kuma asiibeen wamaa asaabaka wixii ku asiibana lam yakun liyakhda'aka ma ku gafaayeen de hadday maqluuq oo dhan isu imaadaan wax celin kara male maxaa ilahay ku qadar waclam ogow ana nasra gargaarku maca sabri sabarka miciisu ahaaday wa ana alfaraja farajkuna maca alkarbi kurbada maceedu ahaaday wa ana maca alcusri culayska maciisa waxaa ahaaday yusra fudayd baa ahaaday bu nabigu alayhi salaatu wasalaam can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu anas ibnu malik qaala wuxuu yidhi inakum idinku dad yahow lata- latacmaluuna waa samaynaysaan buuri acmaalan acmaal baa samaysaan hiya iyaduba adaqu yar buu yidhi oo fudud fii acyunikum indihiina bu min ashacri timaha way ka fududahay bu A- acmaal iyo waxbaad samaynaysaan buu yidhi dembi ah ama shay camal ahaad samaynaysaan hiya iyaduba adaqu fudud fii acyunikum indihiina min ashacri tin oo yacni biyihii kaaga dhacay saxarka yaree weelka kaaga dhacay oo saa isaga bixinaysa way kala fududahay bu kunnaa anagu nacuduha waxaan ku tirin jirnay bu idhi calaa cahdi rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam zamanka nabiga min almubiqaat min almuhlikaati baan ku tirin jirnay waxaan idinku aad ka fududaysanaysaan oo ama aad ku kaftamaysaan ama macno male aad leedihiin annagu waxaan ku tirin jirnay mubiqaatka muhlikaadka waaweyn baan ku tirin jirnay rawahu lbukhaari waqaala wuxuu- waqaala wuxuu yidhi almubiqaat almuhlikaat wey can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal alay wasalam qaal in allaha ilahay tacala kora yaqaaru ilahay wuu caroodaa wagayrat llahi wagayrat llahi ilahay caradiisu tacaala koraaya an ya'tiya almaru qofku inuu la yimaado weeye maa xarama allahu caleyh ilahay waxa uu ka xarimay ilahay subxaana wa tacaala in allaha tacaala yaqaaru ilahay wuu qiiroodaa aya oo ilahay yani qiirada waxaa leeya waa masayrka algayra horta waa masayrka waxaan anigu aan u naqaan oo qofku dadki maxaarimtiisa ehelkiisa xaaskiisa iyo walaashiisa iyo de- dadka asaga maxramkiisa ahaa wax xumaana markuu ku arko kaga tuuma ama rag ajnabi oo meel cidlaa ku ama waxaan loo baahnay markuu ku arko yuu masayraa soo ma ah dadka ehelkiisuu marka ka waxaad raalli ugama noqonaya wey macnihi marka taasaa horta aslulkiira macnaheeda saasaa la yidhaha marka ilaahay markii lagu idlaaqayo shayga min sifaati alxawaadisa markii yaqaani khaaliqa sifadiisa ay kusoo aragtay laazimkiisaa la cabiraa baan nidhi dhowr goor ayaan soo marnay macnaheedu wuxuu noqonayaa ruuxu hadduu masayro maxaa ka dhalanaya inuu caroodaa ka dhalaysa wuu xanaaqayaa dee dee wuu dagaalamaya soo ma marka ilaahay wuu wuu caroonaya markii maxaarimtiisa la jebiyo oo yani amarkiisa la jebiyo ilahay wuu caroonay hadde caro hadday meesha timaadana ciqaabba ka laasimayso yaa imaanaysa dee ilahay xilmigiisa unbaa u yani dadku waxoogaa kusoo soconayaane Haya. marxaban meesha ciqaab baa imaanaysa in allaha ilahi tacaala kole yaqaanu wuu caroodaa wagayrat llahi ilahay caradiisa tacaala fi an yaatiya almar qofku in la yimaado way ma xarama allahu caleyh ilahay wuxuu ka xarimay ay mutafaqun alayhi walgayratu bifatxi algayni wa asluha alanafa yani waa hinaasada iyo inaad ficilooto wey can abi hurayrata radi allahu canhu annahu samica nabiya nabiga ayuu maqlay sala allahu alayhi wasalam yaqulu xaalu leeyahy nabigu ina salaasatan saddex oo min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mid a abrasa mid baras qaba ee korku cad yahay wa aqraca mid alla uxiirahee timihu ay ka tageen iyo wa acmaa mid indhala saddexdaas araada allahu ilahay wuxuu doonaa an yabtaliyahu minhu imtixaamo fabacata allahu ilahay baa usoo diray malakan malag faatal abrasa kii baraska qabay ee korka caddaa buu u yimid malagii faqaala wuxuu yidhi ayu shayin shay keekahoo axabu ilayka lagugu jeclay waradunyada maxaad ugu jeceshay qaala wuxuu yidhi lownun xasanun midab wanaagsan baan u jeclahay buuri wa jildun xasanun maqaar wanaagsan iyo harag wanaagsan in laysiiyo ayaan jeclahay buuri wayadhabu inay uga taga ayaan jeclahay canii xaggayga alladii kii qad qadaran innaasu dadku ay igu yasayaan oo igu liidayaan waa korkan cadowey iyo dhibaatadan iyo baraskan igu dhacay inuu ilaahay iga tagsiiyo kaasaan ugu jeclahay buuri famasaxahu malagii baa masaxay gacantuu ka mariyey fadahaba canhu waxaa ka tegay qadaruhu wixii lagu dhibsanayay baa ka tegay wa ucdiya waxaa la siiyey lawnan xasanan midab qurux badan baa la siiyey iyo wajildan xasanan maqaar wanaagsan wey qaala wuxuu yidhi markaa malagii fa ayul maali axabu ilayk xoolana maxaad ugu jeceshay qaala wuxuu yidhi alibilu geel baan ugu jecel oo qaala wuxuu yidhi albaqaru waa shakru raawi shakar raawi raawi baa shakiyey fa ucdiya waxaa la siiyey naaqatan hal cusharaa'a oo toban bilood ah hal toban bilood ah ayaa la siiyey oo haddee dhalmadeedaba laba bilood un ka dhiman tahay faqaala wuxuu yidhi malagi baaraka allahu laka fiiha allaha kuu barakeeya hashaas faatal aqraca midkii alla uxiirkaaha timaha aan lahayn buu u tegey faqaala wuxuu yidhi ayu shayin axabu ilayk wax lagu siiyo maxaad ugu jeceshay qaala wuxuu yidhi shacrun xasan timo wanaagsan baan ugu jecel wayadhabu inuu iga tago canii xaggayga haadaa midkan alladii kaasoo qad qadaraniya naasu dadku ay igu yasayaan oo igu qurmaysanayaan famasaxahu gacanta ayuu mariyey fadahaba canhu yani tima la-aantii baa ka tagtay wixii lagu yasahayey ayaa ka tegay oo timaa usoo baxay wa ucdiya shacran xasanan timo wanaagsan baa la siiyey qaala wuxuu yidhi markaa malagii fa ayul maali axabu ilayk maalna maxaad ugu jeceshay qaala wuxuu yidhi albaqaru loo baan ugu jecel fa ucdiya baqaratan xaamilan waxaa la siiyey neef loo horrimanoo dhalayo oo dhalmadiisu ay dhowdahay wa qaala wuxuu yidhi baaraka allahu laka fiiha allaha kuu barakay faatalacmaa kii indhoolaha buu u tegey faqaala wuxuu yidhi ayu shayin axabu ilayk war maxaad ugu jeceshay wax lagu siiyo qaala wuxuu yidhi ninkii indhoolaha an yarida allahu ilaya basari ilaahay inuu araggayga iisoo celiyo oo fa ubsira annaasa dadka aan ku arko ayaan ugu jeclahay buui famasaxahu wuu masaxay gacantuu mariyey farada allahu ilayhi basarahu araggiisi baa ilaahay usoo celiyey qaala wuxuu yidhi faayul maali axabu ilay maalna maxaad ugu jeceshay qaala wuxu yidhi alqanamu arigan ugu jecel ucdiya waxaa la siiyey shaatan baa la siiyey neef arihaa la siiyey waalidan oo dhalay ri dhalaysaa la siiyey faantaja haadaani labadaa way ka dhashadeen waa kii saxa la siiyey iyo kii hasha la siiyey wa wallada haadaa midkana ridi baa u dhashay neefka arigaa baa u dhalay fa kaana waxa u sugnaaday lihaada midkan waadin min alibil kan waadi geel ahde wax imtixaan looga jeede markiiba si kayru caadigu geeli u batayoo waadi geela ayuu helay walihaada waadin min albaqar walihaada waadin min alqanam uma inahu malagii atal abrasa kii baraska qabay ee korka cadaabu u yimid korka cadaan jiray fii suuratihi suurati labras wa hay-atihi hay-ati labras boogu yimid asagoo nin yani baras qabo oo korkii o dhan wayacadiya faqiiraho miskiin ayuu iska soo dhigay malagii oo malaa'igta tashakul iyo tasawur baa ilaahay yani siiyey sidaasuu ugu yimid wey faqaala wuxuu yidhi rajulun miskiin ana rajulun miskiin nin miskiin qadinqa dacat biya alxibaalu yacni waxaa iga go'day asbaabu safarkii oo dhan fii safari xibaalka waxaa lahay asbaabu safarki wixii yani sahayda aad wadatay iyo gaadiidka aad ku socotay iyo wixii oo dhan falaa balaaqa li maanta iima sugnaanin gaaritaan alyawma maanta meesha aan doonayay ilaa billahi ilahay inuu ii kaalmey uma bika adugu ad ii kaalme asaluka waxaan kuu su-aalanayaa biladii alliha acdaaka ku siiya allowna alxasana midabka wanaagsan iyo waljilda alxasan iyo walmaala geela farada badan allaha ku siiya baciira warneef geela bas aan ku su-aalanay ataballaqu bihi aan ku gaaro fii safaray safarkayga aan ku gaaro bal aan kusii jid mar faqaala wuxuu yidhi ninkii geela la siiyey alxuquuqu kasiiratu warriyo xuquuqda lagu leeyay aad bay u fara badan tahay dad badan baan bilaayo i dhawrayo oo nin wax bixin kara may neef igama gooyo aaya fa qaala wuxuu yidhi malagii kaanii acrifuka wariyo inaan ku garanayaad ma moodaa alam takun miyaad ahaan jirin abrasa mid baras qabo yaqdaru kanaasu dadku ay yasayaanoo faqiir ah faqiiran oo faqiir ahoo waxba aan haysanin dadkuna dee la liido oo dee xanuunsan oo baras qabo oo ebera soomaan lahayn oo faacdaaka allahu ilahay miyuuna kusiini maalkan iyo jirka quruxda badan iyo fa qaala wuxuu yidhi inamaa waristu waan dhaxlay haada almaala maalkan kaabiran mid weyn oo can kaabirin ka dhaxlay war niyow saad mooday meehe ninkaad ii malaynaysa aniga maaha waad igu khaldanta malaha ya oo haddaad nin faqiir ahoo yani oo faqiir oo baras qabo oo foolxun aad arki jirtay malaha aniga ma wy nin kala waayo waaadmoodaysa inamaa waristu waan dhaxlay bu yihi haadalmaala maalkan kaabiran nin weyn baan ka dhaxlay o can kaabirin kasi dhaxlay insaanka fiiri nicmada ilahay suu dirba u hilmaami ogyahay fiiri ya marxaban waya waa kafur wey insaanku oo nicmada ilaahay markiiba yani wa way wuu hilmaamaya maalka nin weyn baan ka dhaxlay oo aabbahay ah asna nin weyn buu kasi dhaxlay oo awowgay ah ninkaana nin weyn buu ka geela arkaysa waa xero fadhi oo weligaa naba reer faqriga maan nahayn weli xoolaan lahaan jirna oo saasaan waxaan waa xero fadhi guri geelo ninba nin buu kasoo dhaxlay waya fa qaala wuxuu yidhi malagii in kunta haddaad tahay kaadiba nin been sheegayo fii dacwaaka waxaad sheegayso haddaad ku been sheegayso fasayarakallahu allaha kaa haysiya ilamaa kunta wixii aad hayd allaha kugu celi waatal aqraca kii alla xiilkaa timalaantaa buu utagay oo fii suurati suurati alaqraci wa hay-ati faqaala lahu wuxuu yidhi misla maa qaala lihaada kii abraskaa wuxuu u yidhi buu u yidhi wa radda calayha sida wuxuu u radiyey misla maa radda calay haada wuxuu kaa u radiyo oo xuquuqdii waa igu badan yihiin buu yidhi markuu yidhi inaan ku garanayaad moodaas oo ninka saasa aqraca maad ahaan jirna may wuxuu kaabirna can kaabir faqaala wuxuu yidhi malagii in kunta haddaad tahay kaadiban fasayaraka allahu allah kaa haysiya ilaa maa kunta cala korhay ilaa maa kunta waatal acmaa kii indhoolaha buu u tegey fi suurati suurati alacmaa iyo wahayati ba u tegay nin indhala oo miskiin asago faqaala wuxuu yii rajulun miskiin wabnu sabiilin baan ahay musaafir nin qadacat biya alxibaalu yani yani asbaabu safarkii oo dhan baa iga go-ay fii safarin sahaydii iyo gaadiidkii falaa balaaqa lii ima sugnaan halyawma maanta ilaa billahi ilahay inuu ii kaalmay mogis uma bika asaluka waxaan kuu su-aalanaya biladikii alihi radda calayka basaraka shaatan baan kuu su-aalanaya ataballaqu biha aan ku gaara fii safarin faqaala wuxuu yii ninkii noolaha ninkanaa ilaahay waafajiyo imtixaankii ku guulaystay qad kuntu waxaan ahaaday buyuhi axmaan nin indhala farada allahu ilaya basare ilahay baa araggayga iisoo celiy fakud qaadanihi maashita waxaad doonta arigan ka qaado wadac ka tago maashita waxaad doonta waxaad u baahan tahay qaado fa wallaahi baan ku dhaartay laa ajhaduka ku dhibi maayo alyawma maanta bishayin shay shayga oo akadta aad qaadatay lilahi ilaa dillahi caza wajal waxaad ilaahay dartii u qaadatay kugu dhibi maayo oo yani kata ku dhihi maaye qaado wixii kugu filan fa qaala wuxuu yidhi malagii amsig hayso maalaka maalkaaga niyow iska hayso fa inama btuliibtum waa laydin imtixaamay faqad radiya allahu canka ilahay baa kaa raadi noqday wasakida ilahay buu u cadhooday can saaxibayka labadaas saaxibna ilahay baa u cadhooday mutafaqun caleyh marka insaanku waaya ina alinsaana khuliqa haluucan baa layidhi insaanka waa la abu khuliqa waa la abuuray haluucan xaalu yahay waay sina kumaroon iyo culimadu ku fasiri jira yani haluuca waxa weeye waa sina kumaroon oo macnihiisu waxa weye waa aayadda ka dambaysa aan fasirayso idaa masahu sharu jazuucan wa idaa masahu lkhayru manuucan sidaa wey insaanku macnihiisaaba saa og oo hadduu khayr helana maya waxba igama baxaan buu dhihi hadday dhibaato yar ku dhacdana wuu argagixiyo wuu cabaadiyo ilaahay buu dhihi marka waa sina kumaroone wanaagna ku yani waa kaa wey marxaban wnaaqatu waxa weeye alcushara bilami lcayni wafatxi shiini wabilmadi hiy alxaamilu hasha yani uureyda oo dhalaysa wey qawluhu antaja uu yihi fi riwaayatin fanataja bay ahayd macnaahu tawalaa nitaajaha yani dhalmadeedii buu tawaliyo wuu ka dhashaday wanaatiju linaaqati hasha midka ka dhalinaya kalqaabilati taasi umulsadahayd wey lilmarati naagta ka dhalinaysa taasoo kale ninka hashi buu ka dhaliyey waa ninkii kor taagnaa oo dee yani wadwaday oo waka ilmaha u qaaday oo wuu ka dhaliyey kalqaabilati lilmara yani umulsadii oo kale naagta ka umulinaysa waqawluhu wawalada haadaa uu yidhi huwa bitasdiid laami ey tawallaa wilaadataha kana neefka arig ahaa iyuu ka dhashaday oo wuu tawaliyey wahuwa bimacnaa antaja oo kale wey fi naaqati falmuwalidu falmuwalad iyo wnaatiju iyo wlqaabilatu bimacnan un wey waa isku mid un ninka hasha ka dhaliyey iyo ninka neefka ka dhaliyey yani naagta midta ka umilisay isku macno un wey laakin haadaa lilxayawaan naatijka iyo muwalidka xayawaankaa lagu idlaaqa wadaakana ligayrihi qaabiladana yani waa insaanka wey qawluhu inqadacat biy alxibaalu uu yidhi huwa bilxaai muhmalati walbaai lmuwaxada ay asbaabu asbaabu safarkiibaa iga baayo wa qawluhu laa ajhaduka uu yidhi macnaahu laa ashuqu calayka dhibi maayo fii raddi shayin taakudhu aad qaadatay aw tadlubhu min maali waxaad maalkayga ka doonaysa ama aad ka qaadatay kolla kugu dhibi maayo wa fii riwaayati bukhaari waxaaba ku sugnay laa axmaduka kugu mahadin maayo wax aad u baahan tahay ood iiga tagtay kugu mahadin maayo qaado bilxaai lmuhmalati laakriya walmimi macnaahu laa axmaduka bitarki shayin shay inaad ka tagto kugu mahadin maayo shaygood taxtaaju ilayhi aad u baahantay kama qaala laysa calaa duuli lxayaati nadabu ay calaa fawaati duuliha yani xayaatadan kaa tagtay oo dhirirkeeda shalayta ma ahaanin saasay yidhahda marka yani waxa weeye kugu mahadin maayo waxaad iiga tagtaye waxba ha iga tagina qaado macnaheedu sidaa weyo marka imsaan insaanku adduunyada waa ku imtixaaman yahay qof imtixaankaa ku baasayana wuu yar yahay wey qofku marka inuu fikiro taasaa la doonaya ilahay wuxuu leeyahay wa qaliilu min cibaadiya shakuur ya aad bay u yar yihiin waa yani adoomahayga yani waxa nicmada la siinaya waxa loo samaynaya ku shukrinaya waa yar yihin bu ilahay ay waayahay alxadiid saabi albaadi can abi yacla waxaa laga wariyey shidaad bin aws radi allahu canhu can inabiy wuxuu ka wariyey sala allahu alayhi wasalama qaala inuu yidhi nabigu alkayis ninka caaqilka ehe wax garanaya man daana nafsahu naftiisa ninkii xisaabo wey oo wa camila u camal falo oo limaa bacda almawti geerida waxa ka dambeeya u camal falay waa aakhirada wey ninka hadda xisaabtamayo oo naftiisa xisaabinayo oo wixii yani wanaagaho uu sameeyey iyo wixii xumaan oo ka dhacday xisaabayo kollay hadhow waa la xisaabi doonaayo oo wa camila markaa u camal falay limaa bacda almawti geerida bacdigeed wixii anfici lahaa u camal falay wey qofkaasaa caaqila wey waalcaajisu qofka caajiska ah ee maangaabka ee doqonkaa man atbaca nafsahu naftiisa ninkii raaciyo weeye hawaaha waxay jeceshahay oo watamanaa cala allahi ilaahayna wax ka tamaniyo alamaani si riwaaya kale watamanaa cala allahi alamaani yididiilooyin asaga uu iska jecel yahay muu ilaahay ka tamaniyaa wey hadda rajaha waa la rabaayo khayr inaad ilaahay ka rajaysa waa la rabaa laakin adee mujaahadatu nafsina waa laga rabaa iyo dadaal wey ee maahay waxna qaban maayo wanaag un baan iska tamaninayaa oo keliya taan lama rabo wey rawaahu tirmidi baa xadiidkaa wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiidun xasan qaala tirmidiyu imaamu tirmidi iyo wakayruhu waxay yidhahdeen min alculamaa macnaa daana nafsahu macnaheedu waxa weeye xaasabaha naftiisii buu xisaabayoo intuuna dhimanin horteed buu isi xisaabay wixii yani hadhow ilaahay raalli gelinayo uu ku farxayana uu camal falay oo markaa uu diyaarsaday wey xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama min xusni islaami lmari ruuxa islaamnimadiisa wanaageeda waxaa ka mid ah tarkuhu ka tegidiisa maa laa yacniih waxa aan faa'iidada lahayn oon waxba u taraynin oo nafci dunawiya iyo mid ukhrawiya midna aan lahayn inuu isaga tago maalaa yacni ya min xusni islaami lmari qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid a yacni islaamkiisa kaamilnimadiisa waxaa ka mid a tarkuhu inuu isaga tago maalaa yacni maa laa yuriiduhu waxuuna doonaynin walaa yaxtaaju ilayhi uusa u baahnayn walaa yanfacuhu mana anfacayo wey ya waxaa inuu isaga tago way waxaas yani waa afcaasha yani maalaayacniga ah oo zaa'idada ahoo wixii loo baahnaa ee muhimka ah ka zaa'idka ah iyo aqwaasha faadilada ahoo hadal iska faadil ahoo wax macnuhu ku jira aan jira wey inuu qofku iska ilaaliyo yani waxay ka mid tahay islaamnimadiisa wanaaggeed oo qofku inuu islaamnimadiisa ilaaliyaa la rabaa wey islaamnimadiisa inuu ilaaliyo oo wixii wanaag u ziyaadinaya uu la yimaado nafci dunawi ama nafci ukhrawi ugu jiro wixii aan labadaa midna faa'iido ugu jirin qofku waa inuu isaga tago ay waa inuu isaga tago marxaban waxaa yani imaamkan la yidhaahdo macruuf lkarki sheekh la dhihi jiray oo raggii salafka ahaa ee wanaagsanaa ka mid ahaa baa wuxuu yidhi calaamatu maktillahi lilcabdi an taraahu mushtaqilan bima laa yacniih calaamatu maktillaahi ilaahay caradiisa calaamadeeda lilcabdi addoonka uu cadhooda ilahay inuuna raalli kahayn waxaad ku garanaysaa an taraahu addoonka inaad ku aragto mushtaqilan bima laa yacni waxaan faa'ido lahayn buu maanta ona mashquul ku yahay qofkaa waa qof ilahay u caraysanayo mamquud cinda allahi wey faina man istaqala bima laa yacni faatahu ma yacni ninkii waxaan faa'iido lahayn isku mashquuliyo wax faa'iido u lahaa unbaa ka tegayo uu ka mashquulaya maxaa yale waxaan maalaa yacnigaa intaad ku mashquulsan tahay wixii ku anfici lahaa unbaa kaa tegi ood ka faa'iidaysan lahayd ya marxaban wa qaala alghazaliy imaamu ghazali wuxuu yidhi xaddu maa laa yacniika fi lkalaam an tatakallama bima low sakata canhu lam taalam yani lam ta'sam walam tatadallar xaalan walaa ma'alam qofka hadalka maalaa yacnigaa waxaa lagu garanayaa buu leeyahay wax haddaad isaga aamusto yani aadan ku dambaabayn wax dhibaato oo kaaga imaan hayana ma leh yani hadda xaalada la jooga iyo wax wakti dambe oo imaan doona mina kaas inuu yahay malaaciniya oo faa'iide inuu yani uusan lahayn waad ka garanaysaa faa'iida hadduu leeyahay yani wax yani hadda loo baahan yahay buu noqon lahaa ama wax mar dambe loo baahan yahay fain istaqalta bima laa yacniika fainaka mudayicun zamanika ma zamaankaagi waa la yacday wa muxaasibun alaa camali yani wa muxaasabun calaa camali lisaanika carabkaagan waxa uu shaqey camal falayo o dhanna oo malaa yacnigaana waa lagugu xisaabi doona marka isaga fiirsa wey hadalka aan faa'idada lahayn iyo qawlka aan faa'ida lahayn waxaa iska ilaali wey iska ilaali weliba hadda maalaa yacnigaas iyo dhibaatadaa waxaa u badan lisaanka unbaa u badan ay qofku maanta o dhan baa laga yaabaa inuu kaftamo ama maanta oo dhan uu sheekeeyo ama maanta o dhan waxaan ma yani faa'ido lahayn oo maalaa yacniga sida kuwa fadhi fadhi kudirirka fadhiisanaya maanta o dhan dagaalamaya o kale ya waxaasaa maanta o dhan yani waaye wax faa'iido uu kala soo hoyanaya male qofka isagoo khasaare inbuu habeenkii soo hoyanaya bas subaxiina waa kusi kalahaya maa mashaakil rawaahu yani xadiidka imaamu tirmidi waa wariyey qaala wuxuu yihi rawahu tirmidi wakayruhu baa xadiidka wariyey waana xadiid xasana wey can cumara waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam cumar bn khadaab qaala wuxuu yihi cumar ibn khadaab laa yus'alu rajulu ninka lama weydiiyo fiima daraba imra'atahu xaaskiisa waxa uu ku garaacay ya saas wayy nabigu alayhi salaatu wasalaam rawahu daawuud baa wariyo ayri laa yus'alu rajul ninka lama su'aalo in la weydiiyo ma aha fiima daraba ay biayi sababin daraba imra'atahu xaaskiisa waxa ay isku gafeen ee uu kula dagaalamay lama weydiiyo yani masaalix iyo wanaag haddaad raadin karta meesha un ka raadin laakiin maxay ahayd sababta aad ku bilaabato dagaalkiinan maay maxaa idinku dhacay xaggee waxaan ka bilowdeen hadhin ya ee wixii faa'iido maslaxa un hadda ka soo qabo waa lixtimaali an yakuna sababu mima yustaxyaa min dikrihi sababka ay isku dagaaleen waxaa laga yaabaa wax laga xishoonaya la sheegi karin inuu yahay marka lama dabagalo ya lama dabagalo waayahay kal imtinaaci min atamkiini baa ka mida wa inti u yeeray ayay diiday bal yatruku dalika ilayhi wuu ka tegayaa wa ilaa muraaqaba yani muraaqabatihi limawlaa yani haddii in looba baahdo oo markaas arrintii ay weynaato dacwad iyo maxkamad ay noqoto ma oye markaa waa loo maarmaan de waa laga dacwo qaadaya laakiin wix uu ka sokeeya haddii la dhammayn karo yani in